hay-adda khayriga ee qatar jaarity ayaa afur u sameysay bisha barakeysan ee ramadaan saddex boqol oo ruux kuwaasi oo aan horey u haysan waxay ku afuran islamarkaana daribjiif ku ahaa wadooyinka magaalada kismaayo dadkani ayaana hela afur ku filan oo ay ku gutaan acmaasha bisha barakeysan ee ramadaan waxaana wakhti walba ay yihiin kuwa halkan soo xaadiro si ay uga qaataan waxyaabihii ay ku afuri lahaayeen waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay dareenkooda una mahad celiyey qatar jaarity oo afurkan soo gaarsiisay qaasin abanuur firij maasha allah halkan waxaana lagu qabtaa afuraad oo bisha ramadaan ah soonka si loo bilaabay ilaa maanta waa ka qaadanaa maasha allah bariis hilib biyo moos timir waana ku mahadsan yihiin annaguna dan baan ugu jirta dad masaakiin baana waan qaadanaa maasha allah waxaan odsanaynaa wax zaa'id haddii ay hayaan in ayna siiyaan intuuna soonka dhammaan sida ciidda oo kale ya wax inala siiyo nala ka farxiyo annagana soonkii ugu horeeya aan wax ka qaato ha maasha allah soonkii hadda waqti dambe aan iman oo gol dadka golka soo qaxanahay maasha allah haddana meesha khayr baan ku haysanaa insha allah maxaad elinaynaa hay-addii iyo qoladii soo abaabushay hawshaan khayr baan u rajaynaynaa mahad baan u elinaynaa insha allah mukhtaar maxamed maxamuud qadar jaarat waxaan ka codsanaynaa aanu mahad celinaynaa ilaa bishii soon oo si fiican oo islaanimada ku dhehen inoo afurisay haddana waxaan ka rabnaa inay inoo kordhiso sida muslimiin aan u nahay waxaa nala siiya afraad fiican nala siiya anaga oo nagu fiican oo qanacsanna waxba isugu jira bariis iyo cabitaan iyo moos timir isugu jirta waakaas intaasaan qaadan magacaygo saddexan waa cabdiraxmaan maxamed sugulle iyo hay-adda iyo qolooyinkan la caawinayo aad iyo aad way u mahadsan yihiin dad iska tabaalaysan baan ahayn oo soonka afurkii waxaan haysan maadaama ayna afriyeen kheyr iyo allah siiyo haddee aad iyo aad ay u mahadsan yihiin aad iyo aad aan macnaha usoo dhawaynaynaa waxaana la siiyaa alxamdulilah bariis macaan oo fiican malaay leh hilib leh ii sheeg biyo leh moos leh timir leh maasha allah waana kaafiya alxamdulilah wax naga maqan ilaah warta